tallaabooyin cusub oo kalena dowladda aljeeriya uu qaaday faransiiska ayaa ku soo-aaday iyadoo ay jirto xiise diblomaasiyadeed oo aan horey loo arag oo ragaadisay xiriirka labada dal muddo bil ah markani afhayeenada dowladda faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in baariis ay qaadi doonto tallaabooyin saameyn doona qeybo ka mid a jaaliyadda aljeeriya ee ku nool faransiiska taasi oo loo arko jaaliyadda ugu badan ee degan dalkaasi diblomaasiyiinta labada dal ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay dhibanayaal u ahaa xiisada ka dhex aluusantay baariis iyo aljeeriya kolkaas ay labada dal isdhaafsadeen ceyrinta shaqaale diblomaasideed arrintan ayaa timid kadib markii xiisada u dhexeysa aljeeriya iyo faransiiska ay gaartay heer aan horey loo arkin taasi oo kasoo bilaabantay xarig lagula kacay diblomaasi u dhashay dalka aljeeriya oo lagu eedeeyey inuu afduubtay qof mucaarad ku ah faransiiska si kastaba ha ahaatee warbixintani waxaan ku sharxi doonaa heerka uu marayo qalalaasaha u dhexeeya aljeeriya iyo faransiiska nooca tallaabooyinka la filayo in baariis ay qaado ee ka dhan ah jaaliyadda aljeeriya ee ku nool faransiiska sida ay tallaabooyinkaasi u saamayn karaan boqolaal kun oo aljeeriyaan ah oo ku dhaqan dalkaasi iyo heerka ay gaarsiisan tahay xiisadda u dhexaysa labada waddan haweeneyda ku hadasha afka dowladda faransiiska ee lagu magacaabo suufi barimas oo ka hadlaysay heerka uu gaaray xiisadda u dhexaysa aljeeriya iyo faransiiska ayaa sheegtay in xiriirka kala dhexeeya aljeeriya uu sii xumaanayo uuna ku sii socdo waxay ku tilmaamtay jihada qaldan iyadoo dhanka kala sheegtay inay qaadi doonaan tallaabooyin saameyn doona qaybo ka mid a jaaliyadda aljeeriya maanta wasiirka arrimaha dibadda madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaruhu waxay ku howlan yihiin qorshayaal kale oo muhiim ah gaar ahaan taabanaya qayb ka mid ah jaaliyadda aljeeriya si horumar looga sameeyo arrimaha qaar ayay tiri haweenaydan iyadoo aan bixin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan nooca tallaabooyinka la filayo tallaabooyinkani ayay warbaahinta aljeeriya ku micnaysay kuwo ciqaab ah oo ka dhana bulshooyinka aljeeriya ee ku nool faransiiska iyagoo u tixgelinaya isbeddel khatar ah oo ku yimaada qalalaasaha u dhexeeya labada waddan taasi oo muujinaysa inay baariis ka argoosanayso jaaliyadda aljeeriya ee degan dalkeeda bartamihii abril sanadka laba kun shan iyo labaatanka mas-uuliyiinta aljeeriya ayaa laba iyo toban shaqaale oo faransiis ah sifo diblomaasi ku joogay dalkooda ku amray inay aljeeriya uga baxaan afartan iyo siddeed saacadood gudahood iyagoo sheegay inay yihiin dad aan looga baahnayn dalkooda faransiiska ayaa isna tallaabadani ka jawaabay waxauna dalkiisa ka soo eriyey labaiyo toban diblomaasi oo u shaqaynayay qunsuliyadda aljeeriya isagoo u yeeray safiirka u fadhiya aljeeriya si uu wadatashi ula yeesho xiriirka labada dal ayaa aada u sii xumaaday ka gadaal markii faransiisku uu aqoonsaday in saxraa u qarbi ay u madax bannaan tahay dowladda morocco kaasi oo gobol lagu murunsan yahay ayna ka dhaqdhaqaaqdo jabhad ay taageerto dowladda aljeeriya waxaa xusid mudan in dhammaadkii sanadkii laba kun afar iyo labaatanka ay tirada dadka aljeeriyaanka ah ee sida sharci darada ah ku degan dalka faransiiska ay gaartay ku dhowaad lix boqol iyo konton kun oo qof taasoo ka dhigaysa jaaliyadda ugu badan ee ogolaanshaha rasmiga ah ku jooga dalka faransiiska sida lagu sheegay xogta ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee faransiiska iyadoo la eegayo xaaladahan cakiran ee ka dhex taagan dalka aljeeriya iyo faransiiska ayaa waxay cabsi ku soo korortay jaaliyadda aljeeriya ee ku dhaqan dalka faransiiska kuwaasi oo laga yaabo in lagula kaco tallaabooyin aargosi ah ayna dhibanayaal u noqdaan xiisadda diblomaasideed ee labada dal waxaana soo baxaya tallaabooyin taxane ah oo faransiiska ku qaadi karo jaaliyadda aljeeriya si uu ugu cadaadiyo maamulada aljeeriya falanqeeyaha siyaasadda ahna tafaftiraha guud ee majalladda kulul carab ee magaalada baariis cali al murcabi ayaa sheegay in tallaabooyinka suurtagalka ah ay ka mid yihiin in faransiisku uu adkeeyo shuruudaha fiisaha ee xubnaha jaaliyadda aljeeriya inuu xanibaado ku soo rogo dadka sita baasaboorka diblomaasiga ah ee aljeeriya ee aan haysan deganaansho sharci ah waxaa kaloo laga yaaba in faransiisku ku kaco dhimista tirada duulimaadyada ee labada dal bishii sebtembar ee sanadkii laba kun koob iyo labaatankii faransiisku waxa uu ku dhawaaqay inuu dhimay boqolkiiba konton tirada fiisaha aljeeriya isagoo sabab uga dhigay wada shaqayn la-aanta aljeeriya ee ku saabsan inay dib u celiso muwaadiniinteeda ay u soo baxday in laga tarxiilo faransiiska isagoo sabab uga dhigay wada shaqayn la-aanta aljeeriya ee ku saabsan inay dib u celiso muwaadiniinteeda ay u soo baxday in laga tarxiilo faransiiska qalalaasihii ugu horreeyey ee ka dhashay arrinta fiisaha ee faransiiska iyo aljeeriya ayaa si rasmi ah u soo dhammaatay bishii disembar ee sanadkii laba kun labaiyo labaatanka kadib markii wasiirkii hore arrimaha gudaha faransiiska uu ku dhawaaqay in dhibaatadii ka taagnayd fiisaha dalkugalka la xaliyey tallaabadani ayaa timid kadib booqasho uu ku tegay aljeeriya iyo soo dhoweyn rasmi ah oo uu ka helay madaxweynaha dalkaasi cabdulmajiid tabuun taas oo calaamad u noqotay dib u soo celinta xiriir diblomaasideed oo deggan si kastaba ha ahaatee tirakoobyada rasmiga ah ee faransiiska ayaa muujinaya in baariis mar kale u adeegsatay arrinta fiisaha sidii cadaadis siyaasadeed inta lagu jiray xiisadda hadda taagan bishii janaayo ee laba kun shan iyo labaatanka faransiiska ayaa hoos u dhigay boqolkiiba siddeed iyo labaatan fiisaha la siiyo muwaadiniinta aljiiriyaanka marka la barbar dhigo isla bishaasi sanadkii hore taas oo loo fasiray inay tahay tallaabo ciqaabeed la xidhiira khilaafka diblomaasiyadeed ee sii xoogaysanaya dhammaadkii bishii febraayo ee laba kun shan iyo labaatanka wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska jan nawiil baruun ayaa shaaciyey in dowladdiisu ay bilowday inay xadido socdaalka kala dhexeeya aljeeriya waxa uu tilmaamay in xayiraadahani ay dhammaan doonaan marka iskaashiga uu faransiisku ku baaqay dib loo bilaabo wasiirka ayaa intaasi ku daray in go'aamada uu dalkiisu qaaday ay salka ku hayaan danaha muwaadiniinta faransiiska waxauna si gaara u xusay arrinta muwaadiniinta aljeeriyaanka ah ee sida sharci darada ugu sugan faransiiska faransiiska ayaa ku hanjabay inuu dib u eegis ku samayn doono ama baabi'in doono heshiiskii ku sagaal boqol lixdan iyo sideedii ee siinayey dadka aljeeriyaanka ah deganaansho gaar ah iyo mudnaanta helitaanka shaqooyinka bishii febraayo ee sanadkan laba kun shan iyo labaatanka ra-iisul wasaaraha faransiiska ayaa u qabtay mas-uuliyiinta aljeeriya muddo afar ilaa lix toddobaad ah si ay u qaabilaan muwaadiniintooda laga soo tarxiilayo faransiiska isaga oo ku hanjabay in dalkiisa uu baabi'in doono heshiiskii aan soo sheegnay haddii ay aljeeriya u hoggaansami weydo amarkaasi dib u eegis lagu sameeyo heshiiskii ku sagaal boqol lixdan iyo sideedii ayaa keeni karta isbeddelo aasaasi ah oo si toos ah u saameynaya xuquuqda dadka aljeeriyaanka ah ee deggan faransiiska ama doonaya inay u haajiraan maadaama heshiisku siinayo dadka aljeeriyaanka ah mudnaan gaar ah marka loo eego dadka wata jinsiyadaha kale bishii maarso ee sanadkan laba kun shan iyo labaatanka faransiiska ayaa sheegay inuu doonayo in dalkiisu ka masaafuriyo ilaa lixdan muwaadiniin oo ka soo jeeda aljeeriya kuwaasi uu sheegay inay qalqal amni ku hayaan gudaha faransiiska hase yeeshee aljeeriya ayaa diiday inay aqbasho go'aanka lagu tarxiilayo dadkaasi arrintaasi oo sii kicisay xiisad hor leh oo dhex marta labada dhinac warbixinno ka soo baxay warbaahinno faransiisa ayaa lagu sheegay in sanadkii hore ee laba kun afar iyo labaatanka lasoo saaray wareegto lagu tarxiilayo soddon iyo afar kun oo aljeeriyaan ah laguna amray inay dalka ka baxaan inkastoo saddex kun lagu fuliyey awaamiirtaasi tarxiilka ah aljeeriya ayaana dhankeeda diiday aqbalka dadka lasoo tarxiilay taasi oo keentay in faransiisku uu bilaabo cadaadisyo diblomaasiyadeed oo uu ku soo rogay aljeeriya wasiirka arrimaha gudaha faransiiska baruno ritayo ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay cunuqabateyn saaraan shirkadda diyaaradaha aljeria airlines isagoo ku eedeeyey inay carqalad ku tahay geedi socodka masaafurinta dadka ka soo jeeda aljeeriya zayaad xamdar oo xubin ka ah xisbi ka tirsan faransiiska islamarkaana falanqeeya siyaasadda ayaa u sheegay wakaaladda carabi bos in sababaha keenay xiisadda sii xumaanaysa ee xiriirka faransiiska iyo aljeeriya ay tahay mid labada og yahay gaar ahaan dhinaca aljeeriya taasoo ku timid shuruudo ay aljeeriya iska diiday inay aqbasho xamdar waxa uu tilmaamay in xiisadda u dhexaysa aljeeriya iyo faransiiska ay salka ku hayso mowqifka faransiisku ka qaatay arrinta saxraa'ul karbi taasoo taagnay tan iyo bishii luuliyo ee laba kun afar iyo labaatankii wuxuu soo kala cambaariyey wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska oo uu ku eedeeyey inuu arrintani uga faa'iidaystay arrimo la xidhiira siyaasadda gudaha xamdar waxa uu carabaabay in jawaabta adeeg ee aljeeriya ay tahay mid ay ku difaacanayso madax bannaanideeda inkastoo khilaafka u dhexeeya faransiiska ee aljeeriya uu cirka isku shareeray haddana waxaa muuqata rajo laga qabo in xal laga gaaro mustaqbalka dhow iyada oo la eegaya wadaxaajoodyada haatan socda xubin ka tirsan xisbiyada ka jira dalka faransiiska ayaa sheegay in tallaabooyinka labada dhinac sida iswadaarsiga ceerinta diblomaasiyiinta ay weli ku jirto xadka caadiga ah ee xiriirka diblomaasiyadeed taasoo muujinaysa in labada dal aanay doonayn in xaaladdu si buuxda u xumaato wuxuu intaasi ku daray inkastoo ay jiraan khilaafaad haddana madaxda labada dhinac gaar ahaan madaxweynayaasha aysan dhab ahaan doonaynin in xiriirkooda uu burburo dhankiisa cali al murcabi oo ah tafaftiraha guud ee majallada kulul carab ee fadhigeedu yahay magaalada baariis ayaa si qoto dheer u cabbiray aragtidiisa ku aadan saamaynta dhaqaale ee khilaafka u dhexeeya faransiiska iyo aljeeriya wuxuu xusay in dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee labada dal uu weli wajahayo caqabado badan iyadoo faransiisku uu si aada ugu tiirsan yahay soo dejinta tamarta gaar ahaan gaaska dabiiciga ah ee ka yimaada aljeeriya murcabi waxa uu rumaysan yahay in xiriirka dhaqaale ee labada dal uu yahay mid isku xidhan oo aan sahlanayn inuu go'o taasoo keeni karta in xiisadda jirta ay si tartiib tartiiba u degto maadaama khasaaraha dhaqaale ee labada dhinac gaari kara uusan ahayn mid la iska indhatiri karo ugu dambeyntii inkastoo xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dal ay kacsan tahay haddana danaha istaraatiijiga ay wadaagaan ayaa ka dhigaya xiriirkooda mid si sahlan u kala gu'i karin faransiiska ayaa u baahan tamarta aljeeriya halka aljeriya ay doonayso inay sii wado xiriirka kala dhexeeya waddamada midooda yurub inkastoo aljeriya ay gacansaar la yeelatay talyaaniga haddana xiriirka taariikhiga ay la leedahay baariis ayaa weli ah furaha hagi doona mustaqbalka labada dal